qaramada midoobe ayaa xaqiijisay in kumanaan shacab ay ka barakaceen gudaha magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya dhowrkii cisho ee lasoo dhaafay kuwaas oo ka cararaya dagaalada ka dhasha mudukororsiga madaxweyne farmaajo dadka ayaa ka qaxay degmooyinka hodan howlwadaag waaberi iyo qaybo ka mida wardhigley hay-adaha gargaarku waxay sheegeen inay dadkaasi u baahan yihiin in lala gaaro gurma deg deg ah xiisadda siyaasadeed ee dalka ayaa u muuqatay inay xoogaa qabowday laakiin taasi kuma dhiirigelin karta shacabkii barakacay inay degdeg ugu soo laabtaan guryahooda inkasta uu ra-iisul wasaare rooble ku baaqay in dadku ay ku soo laabtaan xaafadahooda haddana waxaa jira dhowr arrimood oo dib u dhigaya inay dadku guryahooda isaga soo laabtaan midda koowaad waa heshiis la'aanta siyaasadda ilaa hadda ma jiro wax heshiis oo ay gaareen dhinacyadii ku dagaalamay magaalada muqdisho keliya waxaa mowqifkooda mudukororsiga caddeeyey rooble qoorqoor iyo cali guudlaawe saddexda nin ee mowqifkooda caddeeyey midna kaalin kuma lahayn dagaalada ka socday magaalada muqdisho doorna kuma lahayn mudukororsiga hoggaamiyihii mudukororsiga rabay iyo hoggaamiyaashii diiday ilaa iyo hadda ma aanay gaarin wax heshiis oo loo qaateen ah inta labadaasi dhinac ay xabad joojin iyo heshiis rasmiya ka gaarayaan waa adag tahay inay shacabku iska soo laabtaan labo warka farmaajo aan weli caddayn hogaamiyaha wakhtigu ka dhammaaday ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo xalay hadle waxa uu sheegay inuu ku laabanayo golaha shacabka si uu u weydiisto inay la qaataan doorasho dadban iyo heshiiskii toddobiyo tobankii sebteembar madaxweynuhu afkiisa waa ka ilaaliyey inuu boqolkiiba boqol diyaar u yahay inuu ka tanaasulo wixii iskudhaca keenay oo ah mudukororsiga inta uu farmaajo si dhaba u caddaynaya mowqifkiisa shacabku iskama soo noqon karaan waxaana laga cabsi qabaa inuu madaxweynuhu weli dagaal diyaar u yahay saddex ciidamada weli ku jira dhufaysyada xaafado ka mid a degmooyinka hodan howlwadaag yaaqshiid iyo cabdicasiis waxaa weli dhufaysye uga jira ciidamadii diidanaa mudukororsiga sidoo kale ciidanka dowladda ayaa iyaguna weli gaafureegaya agaarkooda ilaa hadda lama kala qaadin ciidanka taas oo ka dhigan inay xilli walba wax dhici karaan ciidamada diidan mudukororsiga qaarkood waxay sheegeen inaanay laaban doonin ilaa si rasmiya looga laabto mudukororsiga oo loo aado doorasho inta lagu guulaysanaya in ciidanka la kala qaado oo askartu bannaysa furumaha ay ka dhex samaysteen xaafadaha shacabka suurtagal ma ahan inay dadweynuhu soo guryo noqdaan oo ay isbiimeeyaan afar damaanad qaad amni asbuuc ka hor shacabku waxay ku hoos noolaayeen nidaam ay yaqaanaan hadda waxaa isbeddelay jawigii amniga ee deegaanadooda kooxo aanay aqoonin iyo burcad ayaa galay xaafadaha qaar ma jirto kalsooni weyn oo ay shacabku ku qabi karaan ciidamada tirada badan ee soo galay magaalada waxaa loo baahan yahay in la helo damaanad qaad amni iyo ciidan la hubo inay yihiin ciidankii saxda ahaa si aan loo boobin shacabka raba inay guryahooda ku soo noqdaan waa in la helaa kalsooni amni iyo ciidan tixraac leh maadaama ay dad badan oo aan xitaa ciidan ahayn hub ka qaateen maalmihii lasoo dhaafay si ay u diidaan mudukororsiga farmaajo haddii sidaan laysku dhex dego wax walba ayaa macquula ayay leeyihiin dadweynuhu in la gaaro heshiis doorasho iyo in la arko musharaxiinta oo dib u dhegsanaya boorarkooda doorashada wadana abaabullo iyo soo jiidasho dadweyne ayaa ka mid a waxyaabaha iftiimin doona in muqdisho ay ka gudubta gacankaada labaad fulinta qodobadan iyo qaar kaloo badan waxay muhiim u yihiin in dadkii ka barakacay magaalada muqdisho ay dib ugu soo laabtaan guryahooda inta arrimahan laga xaqiijinayo waa adag tahay in dadkii ka barakacay guryahooda ay soo laabtaan ra-iisul wasaare rooble waxaa hor taalla inuu ka shaqeeyo arrimahan inta uusan dadka ugu yeerin inay iska soo laabtaan xabad joojin damaanad amni heshiis doorasho iyo kala qaadista ciidanku waa u muhiima caasimadda maxay kula taadiga